bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى babu صfaة الmuؤmin qofka muؤminka a tilmaantiisii ayuu baab yahay cadayntiisi وbالsnaadi qala أخbarna qtaybaة qala xadaثna الlayث عn بn cجlاn عn الqعqاع بn xakيimi can abi صaalixi can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal ly slm qaal almuslimu muslimku man salima annaasu waa kay dadka ka nabadgalaa ay ka nabad galeen min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa kan ay ka nabadgalaan waalmu'minu mu'minkana man aminahu nnaasu dadka kay ugaga nabad galaanay ku aaminaan calaa dimaa'ihim dhiigyaalkooda iyo wa amwaalihim iyo maalyaalkooda halkaas ma joogin marka tarjamada marka maxalushaahidka waa wlmu'minu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim waa qof dadka dhiigooda iyo maalkooda haddii markaa yacnii ay ay uga ammaan gelayaan ayb qaala baabu sifati lmuslim muslimka tilmaantiisa wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can ismaaciila can caamirin wa caamir bni sharaaxiil alshacbiy an abdlaahi bni can cabdillaahi bni cumara can cabdillaahi bni camrin qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yihi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih wاlmuhaajiru muhaajirna man hajara waa qofka ka haajiro maa naha allahu canhu caza wajala ilaahay waxa uu reebay maa naha allahu caza wajala canhu hijrada marka hijrat اlabdaan iyo hijrat اlquluub inta waa u qeybsantaa in laga hijroodo qofka meesha uunan diintiisa ku hayso karin meeshuu ku hayso karo inuu aado ayaa yacnii ay tahay midda marka labadooda waxaa asal ah alhijratu maa naha allaahu canhu wuxuu ilaahay reebay qofka inuu ka hijroodo taasaa asala waayo hijratu lbuldaan min beledin ilaa beled waxaaba loogu talagalay qofku inay u suuro gasho wixii ilaahay ka reebay inuu ka haro meeshii aadan uga hari karin oo ama daarul kufri ah ama daar fitna ay ka jirta ah oo kale oo qofka diinkiisii oo u baqo ujeedku waa inuu diinkiisii ou u nabadgalay ahayd marka xataa hadduu daarul islaam joogo waa inuu ka dheeraado waxyaabaha ilaahay reebay subxaanahu wa tacaala wa bihi qaala akhbaranaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can mansuur bni sacdin can maymuun bni siyaahin can anasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi man sallaa salaatanaa salaadeenna qofkii dukado wastaqbala qiblatanaa qibladeenna u jeesto wa akala dabiixatanaa gowraceenna cuno fadalikum lmuslim kaagaas ayaa muslimkii ah ayb marka sifada muslimku waa maxay inuu tukado wastaqbala qiblatanaana maxay keenayna salaada uu dukanayo inay tahay salaatulmuslimiin ay tuseen waayo muslimka bis ayaa kacbada u jeesto oo markay tukanayaan oo dadka kale haddiiba ay tukadaan diimaha kale ay wax salaad lagu magacaababa ay qabaan waa iska taagan yihiin un bes rukuuc iyo sujuud iyo ma laha walidaalika alimaam ibnu qudaamata almaqdisi isagoo sheegaya mas'alada ah haddii qofka isagoo awal gaalnimo lagu ogaayo oo gaal ahaa haddii la arko isagoo tukanayo maxaa looga talagelaha qofkaas wuxuu leeyahay marka isaga xanaabilada iyo aimada agtooda yani qofkan tawxiid lagama maqlin isagoo tukanaa unbaa la arkay haddii marka wuxuu yidhi isagoo tukanaya la arko oo salaadan muslimiinta tukanayo oo qiblada u jeedo oo rukuucayo oo sujuudayo qofkaas yacni islaamnimadiisa waa la qiraa waayo maxaa yeeley wuxuu la yimid wax islaamka u khaas ah salaada sidaana muslim bisay u gaar tahay haddii qofka marka uu la imaado camal muslimiinta u khaas ah camalkaa marka yacni islaamnimuu tusaa waana marka islaamnimadiisana waa lagu sugaa haddii laakiin ou la imaado camal muslin iyo gaalaba ay samay karaan ka dhici karo maalan maxaa ka mid a waxaa ka mid a sadaqadoo kale ninkii gaal buu ahaa isagoo wax sadaqaysanaya la arkay islaamnimo maa lagu sugaa sadaqada maya waayo gaaladuba waxbaa la baxaan ee sadaqadii tii islaamka inay tahay iyana wax niyo u baahan waayo niyadana annaga ma daalaco karno waxaa la mida sidoo kale siyaamka soonku marka isaga waa soomaan ayaga naftirkooda ee kii muslimiinta iyo kan gaaladana farqi aan arkaynon indhaha ku arkayno mama hayno ma lahan waayo qofkan inuunan waxna cunin waxna cabin dama ilaahay dartiisa u yeelaa mase si kaloo u yeelaa ma kasi karno laakiin salaada waa camal muuqanayo muuqdo rukuuc iyo sujuud iyo wax leh wixii marka islaamka u khaas ah hadday la imaadaan waa lagu sugaa islaamnimada waxyaabahaas marka maxaa ka mid a salaada ka mid a aadaanka ka mid a aadaanka ayaa ka mid a aadaanka inkastoo uu leeyahay ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu ashhadu ana moxamedan rasuulullah ay ku jirto haddana laakiin intuusan gaarin ka waran ninkii oo waqtigii salaada qiblada u jeedo faraha dhagaha gashtay allahu akbar allahu akbar dhahayaa la arkay waa ugu sugnaanaa iimaan yacni islaamnimadiisa waayo aadaan muslin oo u khaas yahay soo uma fahmin waxaa la mida waxyaabahaas xataa hadday wasaa-il ay yihiin islaamka waa ugu sugnaa karaa wasaa-isha maxaa sida ay xanafiyaduba tilmaamaan kaasani badaa-icu sanaa'ica oo maxaa ka mid a midaasoo kale isagoo weysaysanayaa la arkay weysada muslimiin ay khaas u tahay waana wasaa-il salaadaa lagu gaaraa intaan salaadiiba la gaarin islaamnimadiisa waa u daliishanaynaa ninkaa yacni weyse qaadanaya haddaan aragno axkaam islaamaan ku dareerinaynaa waayo weysada muslimiinta ay khaas u tahay tayamumkaa lamida isagana tayamumka tayamumku isagana saasoo kale wasaa-ishii oo uga mid yahay marka masaa-isha noocaasa waa baabka la yidhaahdo islaamnimadu waxay ku sugnaataa binnasi bidilaalati bitabaciyati dilaalada waa tan hadda waa dilaala ayb dadna marka qof de tawxiidkii ay ka maqlaayaan salaadii dukanaayo axkaamtii shareecada iltizaamayo bimujarad inaynan aqooninay ku tagfiirinayaan oo ay ku gaalaysiinayaan waa baadi cad waayo waxyaabahaas marka marka sifatulmuslim buu baabeeyey man sallaa salaatanaa buu yidhi ilaa aakhirihi xadiid riwaayo kaleu ku yimid xadiidkan man shahida an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah wastaqbala qiblatna waakla dabiixatna fadalika almuslim lahmaa lilmuslimiin wacalayhima cala lmuslimiin nebigaa islaamnimadiisa ka marqaati kacay haddii marka man shahida an laa ilaha ila allahu la yihaha iyada waa nas qofku hadduu shahaadateyn ku dhawaaqo aniga ma yeelaaye hadde maxaad yeelaysaa awal adiga maa lagu muslimaye ma yeelaaye maxay tahay macnaheed axkaamta yacnii marka markay ka hadlaayaan maalan wuxuu ku leeyahay laa ilaha illa allahu de shuruuday leedahay ay wax ku anfacdo saxiix laakiin shuruudeeda wax badanoo kamida wax qalbi ku dhex jiro yaqiintaa kamida sidqigaa kamida ma ogin annaga runtiisa iyo beentiisa ma kala garo karnaa yaqiintiisa iyo shakigiisa annaga maa kala ogna maxabadii iyo buqdigii camal qalbi ah wayn haddii wax buriyo lagu arko waa mas'alo kale waay ninka islaamnimada waa u sugnaatay waa ka burtay waa mas'alo kale laakiin iyaga waxay isku qaldaayaan axkaamta aakhiro iyo midda adduunka qofkan inaad u xukunto axkaamta muslimiinta fi dunyaa yacni waxay u baahan waa un daahirkaa laga fiirinaa bisnaa waa ashhaatay iyadoon la qasbin macnihii laa ilaha illa allahu wuxuu ka fahamsan yahay cibaadado allah keliya inuu xaq u leeyahay nebi moxamed risaaladiisiibuu aqbalay uu qirsan yahay waa muslim hadduu dhinto waa lagu tukanaa haddii uu salaad tuka tujinayo waa lagu daba dukanaya waa waa kaas ee dhab ma ka tahay iyo yaqiintii aaway iyo shuruudahaas taas aakhiray wax ka anficeen ayb macaanidaas baa marka isaga dhex yaacsan waxaa keenayana jahliga ugu badan ayb khawaarijtii horena dad juhaalay ahaayeen kuwa dadka mujtamaca muslimiinta maanta gaalaysiiyana dad cilmi lagu yaqaanba ma aha qaala baabu xusni islaami اlmuslimi muslimka islaamnimadiisa wanaageeda wabihi qaala akhbaranii axmed bnu lmucallaa wahuwa alasadiyu dimashqiyu saduuqun qaala xadahanaa safwaanu bnu saalixin wahuwa athaqafiyu mowlaahum abu cabdilmalik addimashqiyu hiqat wakana yudalisu tadliisa taswiya abu zurcata adimashqi sidaasuu yidhi abu daawuud iyo tirmidi inasaa-i baa u wariyo iyo ibnu maaja fi tafsiir qaala xadahanaa alwaliidu qaala xadahanaa maaliku can zayd bni aslam can cطaa bni yasaari can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa aslama alcabdu addoonku hadduu islaamo faxasuna islaamuhu islaamkiisa ou hagaago kataba allahu caza wajala lahu ilaahay wuxuu u qoraa kula xasanatin xasano kasto kaana aslafahaa ou hor ou yacnii alle ugu dhowaaday ou hormarsaday waa u qoraa alle wamuxiyat canhu waa laga tiraa kullu sayi-atin xumi kastoo kaana aslafahaa ou markaa la yimid u sameeyey uma kaana bacda dalika alqisaasu intaa kadib marka waxaa ahaanayo qisaas ayb marka addoonku hadduu soo islaamo islaamkiisii wanaagsanaado xasano kasta ou kasbaday waa loo qoraa xumaan kastana waa laga tiraa ayb waa fadli ilaahay waasacna kadibna marka waxaa ahaanaya alqisaas alxasanatu bicashri amhaaliha xasanada toban laab ilaa sabci mi-ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laablaab wasayi-atu bimidliha oo kale ilaa an yatajaawaza allahu canha ilaa inuu alla dhaafayo maahan ayb marka faxasuna islaamuhudaasuu ka rabaa haddii marka islaamnimadiisu aynan wanaagsanaanin maxay noqonaya marka inuu dembi marka dembigiisii marka in wixii dunuub uu geystay gaalnimadii iyo islaamnimadii labadaba in loo qabanayo maxaa laga wadaa marka taas culimada qaar marka waxay yihaha haddii islaamkiisu hallaabo macnaha hadduu diintii ka baxo xumaantii hore iyo midaanba waa loo qoraa islaamka uu la dhexgalay ama siyaal kalena waa loo tawjiihiyaa oo dunuubta gaar u ah markaas ibnu xajarka fatxulbaariga waa ku sheegaan qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayulislaami afdal islaamka kee u fadli badan yacni khisaalu lislaam midee u fadli badan wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu yaxya bni saciidin alumawiy can abihi qaala xadahanaa abu burdata wahuwa burayd bn cabdillahi bni abi burdata can abi burdata can abi muusa qaala qulnaa yaa rasuula allah ayu lislaami afdal qaala man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi kay muslimiinta ka nabad galaan carabkiisa iyo afkiisa carabkiisa iyo gacantiisa marka meesha waxaa laga qaadanayaa tarkiga aada samaynayso inuu ficil yahay waayo tarkigaagiibaa islaamnimo laga dhe islaamkii ka mid ah khisaaloolislaam ka mid ah marka khisaalu lislaam afcaal iyo turuug labadaba waa inay leedahay inkastoo turuugtu afcaasha ay ku jiraan haddana dad badan baan saa u fahmaynin in goonin loogu sheegana macnahaasaa ku jira qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayulislaami khayr islaamka kee u kheyr badan qeybihiisa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa leythu can yaziid bni abi xabiib can abi lkhayr can cabdillahi bni camrin ana rajula sa'la rasuula اllahi sal l slam nin baa nebiga su-aalay ayulislaami khayrun islaamka qeybihiisa tee u kheyr badan qaala tudcimu aطacaam cuntadaad quudinaysaa wa tuqri'u salaam salaantaad aqrinaysaa calaa man carafta wa calaa man lam tacrif qofkaad garata iyo kaadan garanin qaybihii marka khisaalulislaam waxyaabaha u kheyrka badan waxaa ka mid a inaad wax quudiso cuntada salaantana inaad qofaad taqaan iyo qofaadan aqooninba ah ku akrisid yani dee salaanta qof muslima lagu bilaaba muslimku intaad adiga taqaan marka ma ahan dee aad tiraha marka anu intaan aqaano keliya yaan magaaladan aan ka salaamaya inta kalena muslimnimadooda ma ogi waa ma salaamaya salaan ku bilaabi maayo haddaad tiraahdid markaad islaamkii salaantii marka cidaad taqaani cidaadan aqoonin markuu nebigu leeyahay sal alla ly slam kuwa aan la aqoonin marka waa jiri karaan qof muslim oo adiga aadan aqoonin waa buuxaa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan calaa kam buniya alislaamu islaamka imisaa lagu dhisay korkiisa wa bihi qaala aqbaranaa moxamed bn cabdillahi bni camaarin qaala xadathana almucaafaa yacni bna cimraan can xandalata bni abi sufyaan can cikrimata bni khaalidin can ibni cumara ana rajulan qaala lahu nin baa wuxuu ku yidhi alaa taqzuu miyaadan duulaynin qaala samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul waxaan maqlay nebigaoo dhahayo bunya alislaamu calaa khamsin islaamka shanaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah wa iqaami الsalah wa iitaaءi الzakaah wاlxaji wa siyaami ramadaan shantan tiir baa islaamka lagu dhisay marka su-aashan iyo jawaabtan ma is leedahay marka ibn cumarow miyaadan duulaynin adiga iyo inuu yidhaha islaamka shan tiiraa lagu dhisay say isu qabane waxaa laga yaabaa ninkan su-aasha weydiinayo inuu isaga u haysto jihaadku arkaanul islaam inuu ka mid yahay wuxuu rabaa marka inuu yidhaha jihaadka waajibaadka waaweynuu ka mid yahay laakiin arkaanul islaamkii ka mid maaha saas inuu u sheegou rabaa ee culimada muhimaadkoodana waxaa ka mid a shay walbaa booskiisa inay dadka u sheegaan waayo haddii shay walbaa booskiisa aan dadka lagu loogu baraarujinin waxaa laga yaabaa shaygii markaa wax boos ouna lahayn inuu dhigo oo hadhow markaa khatar markaa walidaalika waajibaadka iyo sunanka waa lakala bixina waxaa laleehay shaygan waa sunno kan waa waajib waajibaadkii laftooda arkaanul islaam wixii ay waxaan ahayn waa lakala bixinaa sababtuna maxay tahay isaga jihaadku sidiisa waa fardu kifaaya xaalaad unbuu wuxuu noqdaa fardu cayn xaalaad ilaa culimada afar ama saddex xaalad ay ku sheegaan saddex xaalo ama afar xaalo xataa markaas ou fardu cayn ka noqdo arkaanul islaam la sinaan maayo ogow ayb marka xaalaadkaas aan la joogin oo farad kifaa-iya uu yahayna de salaadan ima gaarahayo dabcan marka dadka qaar tacbiirkaa ka qaldamo mararka qaar ee diqada axkaamtana inaynan aqoonin baa laga yaabaa waxay leeyihiin jihaadka sida salaadoo kale uu farad u yahay jihaadka sida salaada farad uma noqon karo salaada shan mar maalintii ayaa laysku farad yeelay maalinkiiba in shan mar aada jihaadda farad lagama dhigin waana fardu cayn salaada iyada qof walba waa laga raba xaalad ay dhacaysana male laakiin jihaadku fardu kifaayo noqdaa faradu cayn markau noqdo xataa muslimka oo dhan kuma noqonayo dadka meeshaas joogo haddii marka dhulkii muslimiinta oo kale ay gaaladii xoog ku qabsadaan inta meeshaas joogtou ku waajiba soo ma garanin hadday ayagu yacni gudi karinna kuwa u dhow dhow laakiin muslimiintao dhan ha soo wada kacaan dhulka ha soo banneeyaan halkaas meel ha yimaadaan haddii la dhaho dhulkii kalaaba la qaadanaa soo maaha waana yidhaahdaan culummada fuqahada saas aimada marka su-aashaan marka jawaabteedu sidaasay dhahaan shuraaxda taasaadna marka moodaa ninkan baa wuxuu kala garan la-aa meesha uu jihaadku diinta uga jiro arkaanuul islaam miya mase ma aha markaasuu fahamsiina qaala baabu lbaycati cala alislaam baycadii islaamka in lagu mubaayacoodo korkiisa ayuu u baab yahay wa bihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaanu wa ibn cuyayna can الzuhriy can abi idriis alkhawlaaniy can cibaadaةa bni الsamit qaala kunaa cinda الnabiy sal ly slam nabiga agtiisa aan ahayn fii majlisin fadhi faqaala wuxuu yihi tubaayicuunii meela mubaayacoonaysaan calaa an laa tushrikuu biاllahi shay-an ilaahay inaydnan cibaadada cidna la wadaajinin walaa tasriquu aydnan xadin walaa tasnuu aydnan zinaysanin qara'a calayhim korkooda ku aqriyay alaayata aayadda aayadda tee waa aayat lmumtaxina yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa aayaddaas ugu aqrina ayb marka calىa an laa tushrikuu biاllahi shay-an baa macnihii islaamka ah soo maa faman wafaa qofkii oofiye minkum idinka xaal uu idinka mid yahay faajruhu cala allahi ajrigiisa alla korkiisa u ahaaday waman asaaba qofkii ku dhaco min dalika kaagaa shay-an ka asiiba wax fasatarahu allahu calayhi alla ou asturo fahuwa ilallaahi shanigiisa iyo arrinkiisa isaga ilallahi ilaahay xaggiisa u ahaaday in shaaa cadabahu hadduu doono waa cadaabaya wain shaaa gafara lahu hadduu doonana waa u dhaafaya qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan calaa maa yuqaatalu nnaas dadka maxaa lagula dagaalamaa dadka maxaa lagula dagaalamayaa mas'alo kaleoo iyada lafteeda islaamkii ay kala saarayso gaalnimada ilaa waxa dadka lagula dagaalaa waa kufri ay ku jiraan wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu xaatim bni nucaymin qaala akhbaranaa xibbaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can xumaydin الطawiil can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اlahi sal l slama qaal umirtu an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamaa lay faray xataa yashhaduu an laa ilaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah faida shahiduu an laa ilaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah hadday qiraan wastaqbaluu qiblatanaana ay u jeestaan waakaluu dabiixatanaa ay cunaan wasallow salaatanaa salaadeenna ay tukadaan fqad xarumat calayna dimaa'uhum wa amwaaluhum waa naga xaaraan ilaa bixaqihaa xaqeeda maahan ilaa bixaqihaa maxaa laga wadaa laa ilaaha ila allahu xaqeeda oo wax keenayo in la dilo markaa hadduu galo waa la dilaa waa maxay marka xaqeeda xadiidka ibnu mascuud intii lagu sheegay annafsu binnafsi iyo athayb zani iyo ataariku lidiinihi almufaariqu liljamac lahum maa lilmuslimiina ay leeyihiin wacalayhi maa ala maa calayhim ayaa korkooda ah kanna macnahaasuu tilmaamayaa marka dadku waa laba nooc lala dagaalayo mushrig wathani inuu yahay iyo yahuud inay yihiin mushriga wathaniga iyo nasaarada waa laysraacinaa meeshaan waayo nasaarada waa mushrikiin ayakan saddex ilaah iyo ciisa bnullaah iyo waxbay sheegaan iyagu tawxiid maba leh nasaarada kirishtanka marka nasaarada iyo mushrikiinta dhinac dhig yahuuddana dhinac dhig qofkii mushriga ahaa ee wathaniga ahaa maxaa awal lagula dagaalamayey cibaadatullaahi waxdahu ayuu diidanaa ilaahay keliya in la caabudo midkaa marka waxaa lagula dagaalamayay litawxiid haddii marka iyadoo lala dagaalayo uu yidhaha laa ilaaha ila allahu bes moxamedun rasuulullah kuma darin laa ilaha illa allahu yuu yidhi awalna mushrignimay ahayd waxaa lagula dagaalamayo waa laga joojinaa dilka lama dilaayo markaas naam kadibna waxaa lagu ijbaarinaa oo lagu qasbaa waxa ka dambeeya moxamedun rasuulullah inuu la imaado axkaamta inuu laazimo haddii uu diido murtad ahaanaa looga talagelay taas marka maxay ku tusay laa ilaaha ila allahu in islaamnimada ugu sugnaanayso qofka mushriga ayb waa jiraan yani sidaas aan sheegayo saciid ibnu lmusayab iyo daa'ifa min ahli lxadiid baa saa ku tagtay bimujarad laa ilaha illa allahu mushriga waa ugu sugnaana inta kalena waa lagu ijbaarina waa lagu qasbaa haddii uu diido nin diinta ka baxay u noqona daxaawi baa isaga wuxuu yidhaahdaa wax kala qaadqaado oo wuxuu yidhaahdaa mushrigu marka uu yidhaha laa ilaaha ila allahu tawxiidow qiray tawxiidku marka wuxuu leeyahay yahuudduna waa qiraan muslimiintuna waa qiraan waxdaaniyada dhinaco u socdaa lama oguu yidhi marka nacam dagaalkaa laga joojinaa waa la waa la hubsanaa marka nacam haddii aan ogaano inuu u socdo dhanka muslimnimada oo maalan see lagu ogaaday moxamedun rasuulullah bauba ku daray risaalada nebiga waa qiray waa ka soocmay marka wixii ixtimaalkii kale meesha waa ka baxay isaga markaa wuxuu leeyahay laa ilaha illa allahu moxamedun rasuulullah hadduu dhammaystira mushriga khalaas islaamnimadiisa waa la qira yahuudigii baa kuusoo haray marka yahuudigu awal laa ilaha illa allahu waa taagnaay meeshaas haddii uu isagoo lala dagaalayo hadduu laa ilaha illa allahu yidhaahdo looga jooji maayo waayo markaan la dagaalayy nebi waa dhahayay sidaan uu fiirsa marka maxaa isaga laga rabaa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah markuu yidhaahdo waa laga joojina weli waa lasii hubinaya waxaa laga hubinaa isaga risaalada nebi moxamed cumuumkeeda maad rumaysay mase in carab keliya loo diray baad rumaysan tahay waa la kala hubinaa yacni maxaan loo dilaynin ixtimaalkaas inuu muslimaad dhici karto lama hubo waa laga joojiyey dilka waayo yahuuddii waxaa dhacday xadiid aan kusoo marnay inay yidhaahdeen nashhadu anaka nebiyun waa qiraynaa inaad nebi tahay mana aynan ku islaamin qaara waxay leeyihiin nebi moxamed waa rasuul laakiin carabow u yahay rasuul kaas marka ma islaamnimou galay ma gelin walidaalika wuxuu yidhi daxaawi sharxu macaani laathaarka cali markuu nb uu u diray nebiga sal l l slam khaybar maxaan kula dagaalamaa markuu yidhi qaatilhum la dagaalam buu yidhi xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah baa lagu daray ilaa intaas la dagaalan hadday intaa dhahaan dagaalka ka jooji waayo islaamnimadooda marka waxaa waxay ku xirnaanee risaalada nebiga cumuumkeeda inay ogolaadaan waa yahuudda kuwaas amase inay yidhaahdaan yahuudiyadii inay ka beri noqdeen oo haddii uu yidhaahdo tabara'tu min alyahuudiyati bis waayo marka ninkaa waa muslimay marka wax kaloo laga sii raadinayaa ma jirto ee middan dambe marka yahuuddu in xaalkoodu sidaas yahay waa laysla qabaa iyada ayb intaa kadib alimaamu shaafici wuxuu yidhaha gaal kastoo soo islaamo waxaa iska wanaagsan oo mustaxab ah aliimaanu bilbacthi in lagu imtixaano waa iska mustaxab kaas waa mustaxab wayustaxabu bay leeyihiin soo ma garanaysa marka meesha iyaduna qeybahaasay tanna marka yahuuddii iyo mushrikiintii saasay u kala baxayan haddii marka mushrigii laa ilaha illa allah uu yiraa cindaka jamcin min alculamaa islaamnimo waa ugu sugnaanaya intaa inta kalena waa lagu qasbaa hadduu laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah uuba dhammaystirta mushrigii ninkii mushriga ahaa waa muslim ee yahuudigu isaga risaalada nebiga cumuumkeeda laga rabaa inuu qiro ayb waxyaabahaas dhan marka naska iyo marka laga hadlaayo islaamku muxuu ku sugnaadaa iyaa looga hadlaa laba meelba kutubta waa uga hadlaan baabu riddana waa looga hadlaa waxay fasal ka dhiganayaan qofka murtadka muxuu kusoo islaamaa waxaana la miday dhahaan gaalka asliga muxuu kusoo islaamaa keliya waxaa dheer haddii uu ku ridoobay waajib qadciya inuu inkiro muxaram qadci ah inuu bannaysto hadduu ku ridoobay waxaa laga rabaa shahaadateynka iyo wixii uu ku ridoobay cagsigeeda inuu ka baxa la raba soo ma fahmi meesha labaadna dihaarkana waa uga hadlaan kafaaratu dihaar ayay waxay yidhaahdeen raqaba mu'mina ah shaaficiyada yaa laga rabaa raqabada marka mu'minada markay ka hadlayaan maxaa islaamnimadu ku sugnaataa waa uga hadlaan meeshaas aslan marka mas'alada mas'alo fiqiga lagu baaraba dad marka aan meeshaasba soo gaarin oo hadday kitaabka akhristaanna salaada iyo meelahaas uga haro iyaa ka hadlaayo masaa-ishaas hadda muslinkii iyo mujtamacii ku gaalaysiinayo kitaabkoodu meeshaas soo gaari maayo ariib yani waxaan ka hadlayno waa waxa lagu islaamaya ma ka hadlayno ka bixitaanka hadda annaga ma joogno waxaan ka hadlayno maahan qofkan marka hore horta inuu islaamkii galay sug markaad sugto waa waa ridoobay waxay farac ka tahay muslim ou ahay awel moogta iyagii baa ku wareersan marka dadkan maxay yihiin dad ridoobay waayo maya maba weligoodba maba muslimiin ay qaar dhahayaan qaar waxay leeyihiin riddadooda mutawaaraf waayo riddo ay iska dhexleynay qabaan yaabahaas marka wax qaara waxay dadkii u laqinayaan awoowayaalkeen iyo gaalay ahaayeen saas aamina hadaadan aaminin muslin ma tihid awowgaa diin aada ka bixisoodan ogeyn cilmina u lahayn maxaad ka faa'iideen islaamnimada aada ku gelaysid maxay tahay qaala baabu dikri shucabi liimaani iimaanka qaybihiisa shucabtiisa wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bn mubaarak qaala xadaanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qaala xadaanaa sulaymaan wahuwa bnu bilaalin can cabdillaahi bni diinaar can abi صaalixin can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal aliimaanu bidcun wasabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qeyb walxayaa-u sariigta iyo xisho ama xishoodka shucbatun qeyb oo min aliimaani ka mida idan acmaal qalbiga oo iimaan ahaa jirto xayaha xishoodka waa kaas wabihi qaala ahbaranaa axmed bnu sulaymaan qala xadaana abu dawuuda can sufyaana qaala waxadaanaa abu nucaym qala xadaanaa sufyaan can suhayli can cabdillahi bni dinar can abi saalix can abi hurayrata radia allahu canhu qala qala rasuulu llahi sal l slam aliimaanu bidcun wasabcuun afdaluha laa ilaha ila allah riwaayaadka qaar afdaluhaa yani qowlu laa ilaha illa allah marka in qowl la rabo wa awdacuhaa meesha ugu hooseysana teeda ugu hooseysana imaadat ladaa can اطariiq wadada oo qashinka laga qaado waayo wax dadka dhibaayo labadaas marka tii ugu sarreysay towxiidkii iyo meesha ugu hooseysaa laguu sheegay walxayaa-u xishoodkuna shucbat min aliimaan qeyb iimaanka ka mida marka iimaanka waaxihiisaas iyo shucabkiisaas badan waxaa ka mida minhu maa yazuulu aliimaanu bifuqdaanihi wax haddii la waayo iimaanka uu zuulayaa ka mida waaba laa ilaha illa allahuda haddii la waayo iimaan ma jira soo maha wa minhu maa laa yazuul waxaa ka mida qeybo iimaanka uunan zuulaynin haddii la waayo laakiin naqsi uu galaayo oo jidkii dadka waxa dhibaayo yaallay haddaadan ka qaadin iimaankaaga ma zuulaayo eber maaha iimaankaaga laakiin waxbaa kaa maqan yani shaygan hadduu mustaxab yahayna waxaa kaa maqan kamaal mustaxaba hadduu waajib ahaana waxaa kaa maqan kamaal waajib ah kamaalka waajibka maxaa laga wadaa waa wax haddaad ka tagtana iimaankaagii eber ma noqonayo dhammaystirnaan waana naaqis oo dhammaystirnaan yaad u baahanay haddii marka shaygaas kamaalka waajibka ah ka tagto ciqaabaa mutaysanay kamaalulwaajibku saas waa waajibaad haddaad ka tagto ciqaab aa mutaysanayso haddii aada samayso thawaab baad mutaysanaysaa haddaad ka tagto ciqaabna waa mutaysanaya iimaankaagana nuqsaan baa gelayso waana la anfin karaa iimaankaaga bictibaar laa biictibaarin aakhar oo iimaanka hadduu qofku waajib ka tago waa la anfin karaa laakiin kee la anfina aliimaanu اlmuطlaq ama aliimaanu اlkaamil aliimaanu اlxaqiiqiyu waa kan la anfina asluliimaankii ma lagu anfinayo sidaa oo hadda maalan qofkii xadiidku wuxuu ah wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man lam ya'man jaaruhu bawaa'iq laa iimaana liman laa cahda lahu qof aan ballan lahayn iimaan ma laha lyii yani ballanta oofinteeda waa kamaal kamaal waajiba waayo haddaysan waajib ahayn iimaanka laguma anfiyeen haddii aada ballan ka baaqatood qofkii aada u jartana macnaheedu maahan inaad gaalowdo diinkii ka baxday ma aha marka qeybahan marka la sheegayo saasay u kala qeyb qeybsamaan ayb khawaarijta marka ayagu hal derajay u tahay waxaas oo dhan wbihi qala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qala xadaanaa khaalidun yacni bna alxaariث can ibni cajlaana can cabdillahi bni dinar can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal alxayaau shucbat min aliimaan xishoodkii waa qeyb iimaanka ka mid ah qaala baabu tafaaduli ahli اliimaan ahlu iimaanka inay wax isdheer yihiin haddee iimaanku marka inuu tafaawud kala leeyahay oo dadka iyagoo asalka mu'miniinka ah haddana inay kala derajo sarreeyaan intaa ma maxaa lagugu sheegaa tan shucabtii hadda lasoo sheegay baan isku hal derajo ahayn wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq marka tafaadulkanna asalkana waa aqbalaa furuucdana waa aqbaleen waayo asalku tasdiiqa dadka waa ku kala duwan yihiin waa ku kala xoog badan yihiin annaga tasdiiqeena iyo abubakar tasdiiqiisa isku mid maaha tasdiiqa nebiga iyo keenna isku mid maaha waayo tasdiiqu wuxuu u khuduucaa hadba xujajka iyo qofka sida u arko xujajka waxaan ujeedaa macnaa qudrada rabbi iyo nicamka rabbi iyo macrifadiisii iyo ay ayuu ukhuduuca iyadoo marka asalkii qofka uu haysta haddana asalka laftiisa looga xoog badnaa karaa ayb wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur furuucdana waa dabcan waa la mid oo waa iyaduma laysku khilaafsana furuucda ayb meeshaan marka dadka qaar baa marka iyaga aslul iimaanka ee dadka o dhan waa iskaga mid dad qabaa jira qowlkaana waxaa loo nisbeeyaa murji'at lfuqahaa waana qowlka daxaawiyadana ku jira warka ku jira oo waahluhu fii aslihi sawaa wuxuu leeyahay iimaanka dadkiisa fii aslihi aslul iimaankii sawaa-un jinay ku yihiin uu leeyahay waana madhabkaas sax maaha ayb waana meelaha marka yacnii khalalka uu ku jiray ka mid tahay waayo yani ahlu sunnaha agtooda aslul iimaan laguma wada sino annaga iyo nebiga isku tasdiiq ma nihin annaga iyo waxa aan rumaynayno waa waa hal waa shay dabcan alle iyo rusushii iyo kutubtiiyaan waa rumaynaynaa laakiin rumayntaasaa kale xoog badan wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur wacamr bnu caliyin can cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can ilacmash can abi camaarin can camr bni shuraxbiil can rajuli min asxaabi الnabiy salى اllahu عalayh waslama qaala qaala rasuulu اllahi sal l slama mulia camaarun camaar waxaa laga buuxiyey iimaanan iimaan ilaa mushaashihi ilaa lafihiisa madaxyadooda ay ru'uusu lcidaam xusullada iyo xusulkaoo kale lafta madaxeeda anqowga sidoo kale waa jilbaha sidoo kale waa iimaankii marka ilaa lafihiisa madaxyadooda meelahay iska galaan baa laga buuxiyey marka haddii camaar si gooniya nebigu u ammaanay iimaanna uu ku ammaanay waa ka badan yahay soo maaha ee dadka in badanoo dadka kamid oo ka iimaan badan yahay marka wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can qays bni muslim can طaariq bni shihaabi qaala qaala abu saciidin radia allahu canhu samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yihi man ra'aa munkaran falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan kaagaas waa iimaanka kan ugu taagta daran marka iimaan adcafa haddii la sheegay mid daciifana waa jira mid qawiyana waa jira meeshuu ka qaadanaya marka meeshaas ayb ayb وبه qال xdثnا cبدالحميد بن محمد qال xdثnا مkلد qال xdثnا مالك بن مغول عن qaيس بن مسلم عن طارق بن شهاaب qال qالa رsuل اللhi صلى اه عل وسلم qaala qaala abu saciidin alkhudriyi radia allahu canhu samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul man ra'aa munkaran fagayarahu biyadihi ku dooriya faqad beri'a waa beri noqday munkarkaa waa ka beri noqday waman lam yastatic qofkaan karin an yugayirahu inuu ku dooriyo biyadihi gacantiisa fagayarahu bilisaanihi ku dooriya faqad beri'a waman lam yastatic an yugayirahu bilisaanihi qofkaan awoodin inuu carabka ku dooriyo fagayarahu biqalbihi ku dooriya faqad beri'a wadalika kaagaas oo qalbiga in laga nacaano adcafu liimaani hu iimaanka kan ugu taagta daran hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabi